cabdulaahi magaalada muqdisho aan joogno waxaa aada loo hadalhayaa weliba dadka siyaasadda ku jira ama arrimaha ciidamada yaqaana waxay aada isu weydiinayaan war dhowaan la shaaciyey ahaa in howlgalka midooda afrika amisom xaruntoodii ugu weyneed laga furi doono dowla deegaanka soomaalida etoobiya ee jigjiga xuduudda soomaaliya iyo etoobiya ayay ku beegeen sida warbixino lagu sheegay maxay kuula muuqataa in dhulkii soomaali galbeed loo raro saldhigii ciidamada amisom ujeeddada fog iyo midda dhow ee laga leeyay maxaa wey
horta runtii arrintaas arrin hadda socsocodkeeda ama dhaqdhaqaaqeeda hadda bilowday maahan xilligii ugu dambeeyey dowladda ugu dambeysay oo mudda ka horreysay oo madaxweyne xasan sheekh maxamuud maruu tegay deegaankaas dowlad deegaanka waxaana hadalhayana waxay ahayd inuu saldhigaasi uu soo furo loona wareejin doono mustaqbalka dhow mataqaana taliska weyne amisom etoobiyana sabaha ugu weyn ay doonayso in ay iyadu la wareegto ciidamada amisom mas-uuliyadeeda maadaama ciidanka ugu badan ee dhulka joogan iyada uu ka imaado ama amisom ha u ahaado ama yuusan ahaane ciidanka ugu badan wadanka iyadu ka yimaadaa iyaduna waxay leedahay siyaasad ku taxalluqa gobolka iyo weliba geeska afrika iyo ciidamada soomaaliya controolkooda iyo dhaqdhaqaaqooda maadaama ay jiraan dhibaatooyin hore oo aan weli la xallin markaas etoobiya rabitaankeeda mustaqbal kasta fog ee soomaaliya ku saabsan saldhigan etoobiya ilaa iyo muddada fogay ka shaqaynaysay inay hesho mandate sharciya oo ay ku maamusho ku kontaroosho guud ahaan ciidamada amisom gaar ahaan soomaaliya dhaqdhaqaaqeeda saldhigaana iyadaas ayuu mataqaana wuxuu u noqon doonaa haddii la yidhaahdo saldhig waxaa kaloo iyadaan meesha ka maqnayn wadamadan reer galbeedka weli hadda maraykanka ay hor socdaan iyo nimankan kale dhaqdhaqaaqan kale isaguna geeska afrika ka jira jaynaha iyo wadamadan ay raashka iyo turkiga iyo iskuwane ay hor socdaan iyaga laftooda mustaqbalka soo socda waxay ka rabaan inay awood ku yeeshaan awooddiina inay saldhiga ka dhigtaan wadanka etoobiya oo isleeyihiin population ahaan isagaa ugu badan geeska afrika awood ciidanna isagaa ugu badan inay marka iyaga qalabeeyaan iyaga ay tababaraan halkan ay ciidan ku dhisaan saldhigay usii diyaargaroobaan saldhigaasoo ilaalin doona danaha etoobiya ay u kaleeyaan soomaaliya iyo weliba wadamada wadamada kale ee reer galbeedka danahooda oo etoobiya laftooda iyagu ay ku taageeri doonaansaldigaas ma baaqan doono mustaqbal ugu dambeyn dhulkan soomaali galbeed waa dhul soomaaliyeed waadna og tahay oo dagaal baa loo galay dad badana lagu waayey welina go-aan lagama gaarin dowladda soomaaliyeed ama dadka soomaaliyeed waa dhul ka maqan sida la sheego mustaqbalka maxaa saameyna ayuu saldhigan ku yeelan karaa ummadda soomaaliyeed ee gudaha etoobiya degan iyo kuwa gudaha dalkan deganba
waxaan isleeyahay horta soomaaliya hadda sida ay u taalo oo qurunqurubka loo kala gooyey waxaa kala gooyey oo go-aan ku gaaray sagaashan iyo afartii wadamada reer galbeedka iyo weliba intooda xataa soviyetka ku jiro wadamada u gurman jiray etoobiya iyo soomaaliya markay diradaan ilaa bortugiiska iyo history waxaa ku cad waxaa adkaan jiray weligeed soomaaliya waxaa loo gurman jiray etoobiya si looga badbaadiyo soomaaliya tii ugu dambaysay ee militariga iyo qalabka militariga oo culus laga qaaday qaaradan ilaa iyo mataqaana maraykan ee lagu difaacayay etoobiya si looga difaaco soomaaliya marka waxaa timid in ninety onkii labada wadan isla burbureen marka nin advisor political advisor dowladda soomaaliya oo wadanka u gashay ayay iyo wafdig iyo mataqaana xubno kale oo geeska africa ka soo shaqayn jira diblomaasiyiin oo reer galbeeda waxay ka daadiciyeen wadamada reer galbeedka si ay u yaraato in iyagu aanay dib dambe ugu gurminin etoobiya oo qarashaadka iyo hubka iyo diyaaraadka iyo taangiyada halkan ka daadgureeyaan looga baxo in soomaaliya loo qaybiyo guruubyo yaryar oo waxna iyagu istarin dadna aan etoobiyana aan tiraad ku ahayn ama aan etoobiya aan mataqaana aan khatar ku ahayn sida hadda soomaaliya loo kala googooyana siyaasadaas ayaa aabba u ah wadamadan hadda arrintaas wadamada wadamada hadda marka arrintaas wadana shan iyo tobankii sano ama labaatankii sano etoobiya lafteeda waxay ku taageerayeen inaysan ayada inaysan ayaga ku hadleen etoobiya iyada lafteedu ay gudaha u gasho iyadoon marka amisoomkan aan lagu darin horay ayay maamul goboleedyadii meesha ka jiray iyo deegaanada qabaa'ilka oo xuduudaha dhammaantood waxay laleeyahay mataqaanaa isagan haddii rabira xiriir fog arrintiina hadda waa markii ugu fiicnayd maadaama la hadalhayo in la raro oo waddanka laga saaro mustaqbalka dhow ciidamada uganda oo kuwa hogaaminaya amisom mishinkaana la rabo inuu muddo fakti socdo waxaa la go-aansaday ama qorshaha siyaasadeed yahay mustaqbalka dheer si loo helo meel kale oo saldhiga in etoobiya laga dhiga saldhig lagana maamulo geeska iyada iyadu ay leedahay iyo tababar iyadu ay leedahay halkaa lagu ilaaliyo soomaaliya iyo mustaqbalkeeda fog iyo kuwaana waxay u tahay yani yani maxaan kura dee nin dukaankii dukaankaaga nin u socda oo qorigii aada u dhiibatay wey markaa uu kaaga qaadan lahaa marka waxaa weeye waa waxaana isleeyahay sababahaas oo dhan waxaa khatarta ugu weyn oo kale tahay siyaasiyiinta soomaaliyeed ama hogaanka madaxda soomaaliyeed ee soo mataqaanaa dhawaangalka siyaasadda ah ee hogaanka waddanka qabanaya yaan strategicaas weyn aan iyagu u jeedin laakiin saaxiibada soka keliya qiimaynaya ee arrintaas sahlay hadday ahaan lahay kuwii hore iyo hadday ahaan lahay kuwa joogaba arrintaas fududaynaya ayay laftooda waxaan rabaa inay waddanka istaraatiijiyadiisa ay si fog oo heer caalamiya inay uga fakeraan ugu yaraan marka arrintaas waa khatar soo socota mustaqbalka